بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي صدحية طبناد كتابك اللي يراهده alraxbiya fi lfaraa'id haddaba waxaan ka soo hadalnay oo kitaabku ka soo hadlay tacsiibkii iyo wixii casabe la dhihi jiray iminka waxaa laga hadlayaa masalo si gaara loo xusayo waxaa la yidhaahdaa almas'alatu almushtaraka ama mushtarika masalo si gaara loo xusayo weeye oo arrin la arrin baa ka soo dhex baxday magac baa la saaro loo bixiyey waa laysku baraarujinayaa sidii aan loogu maaragtay qaldamin waay masalada iyadaa isagaaba inuu ku sheegaya abyaadda u horaysa afartan bayd oo ugu horeeya baa laynuu ku sheegaya waaye wain tajid zawjan wa umman warihaa waikhwatan lilummi xaazu hulutha waikhwatan aydan liummin waabi wasakraquu lmaala bifardi nusubi fajcalhum kullahum liummin fajcalhum kulluhum liummi wajcal abaahum xajaran fi lyammi waqsim cla alikhwati hulha tarika fahaadihi almas'alatu almushtaraka waay masaladaasi wataas wuxuu yidhi naadimku raximah اllahu tacaala wain tajid haddaa heshid zawjan zawj iyo wa umman wa umman hooyo kuwaasoo warihaa wax dhaxlayo macnaha wax maanica uusan ku qumin oo mawaanic ulirhi ah zawj aan maanic ku qumin hooyo aan maanic ku qumin ee wax dhaxlayooo qaadanayo xoolahooda haddaa hesho iyo wa ikhwatan walaalo oo lil ummi hooyo u ahaaday walaalo lium ah waa laba iyo wixii ka badan kuwaasoo hadda fiiriyo xaasu hulua ulu koobaya walaalo liumma markay ulu qaataan oo ay yihiin fahum shurakaau fi ulu waa markii ay waaxid ka badan yihiin laba iyo wixii ka badan wey haddaa heshid zawj iyo hooyo iyo walaalo lium oo ulu qaadan kara ahlu ulu ah iyo wa ikhwatan walaalo kale ayda noqoshee oo liummin wa abin aabbihi hooyaba ula walaala meydka maxay la dhahaa kuwaasna kuwa shaqiiqa weeye shaqiiq waa aabbihi hooye meydka la wadaagaan dadkaasaa meesha jooga reerka dadkaasaa jooga qof baa dhintay qofkaas waa zawji waaba islaan yay ka tagtay ninkeedii waa zawj hooyadeed walaalo li'um ah oo laba iyo wixii ka badana kaba soo qaada laba walaalaheedoo li'um ah labo waa ugu yar walaalaheeda oo hooyo keliya ay ka walaala yihiin waxay kaloo ka tagtay yaa walaalaheed ama mid ha noqdo ama ha ka batay kuwaane oo shaqiiqoo aabbiyi hooyaba ay walaala ka yihiin islaanta dhimata walaalaheed aabbiyi hooyaba walaala ka yihiin walaalaheed hooyo keliya ay walaala ka yihiin ninkeedii iyo hooyadeed dadka joogaa meesha waa intaas waa dadkaa weeyaan sidaa markay dhacdo wuxuu yidhi oo wastaqraquu kuwan ahlu faralka ay dhammaystaan almaala xoolaha ay ku dhammaystaan bifardin nusubi nasiibyadii faralkoodii annusub yaa nasiibyadii yaa ansibadii iyo nasiibyadii ay lahaayeen qof kasta faralka u lahaa uu xoolihiis ku qaato kuwa ahlu faralkaa fajcal waxaa ka yeeshaa hum walaalaha kullahum dhammaantood liummin kulligood inay lium yihiin ka soo qaad maca kuwii shaqiiq ahaa abbood naga dah waxbaa abbooda ka soo qaadi waxbay ku waayeene kulligood lium ka soo qaad wajcal aabaahum aabbahoodna waxaa ka yeeshaa xajaran dhagax oo fil yami badda lagu tuuroo kale dhagax badda lagu tuuray lama arkaye yaa indha dambala saari maye ka soo qaad meeshaa hooyaa shaqaynaysay hooyadaas kulligood kuwii xataa shaqiiq ahaa war hooyadaana dhashay keliya ha dheheen aabbahan dhagax badda lagu tuuroo qarsoomay ka soo qaad waa fahmi doontaa waqsim cala alikhwati walaalaha kulligood waxaad u qaybisaa ulusa tarikati tarikada saddex meelood meel awal liumku lahaayeen maca kuwii shaqiiq ahaa la sii kuwii shaqiiq ahaa aabbiyi hooyaba meydka wadaageen hooye inay dhashay keliya ka soo qaado wadaaji xoolihii oo dhan fa haadihii midaasaa waxaa la dhahaa almas'alatu lmushtaraka waxaa weeye walaalahan shaqiiqa bal intaan la soo gaarin xoogaa aan taswiirin islaantaa markay dhimatay sawjkeedii bay ka dhimatay ninkii qabay weeye maanta ninkaani muxuu wax ku dhaxlayaa sawjkeedii waa reeranis wax weladoo jooga ma jiraan kala barba xoolaha leeyi wa umman hooyana waa ka dhimatay hooyadeed walaalo tirada ka bataa joogo kuwa aabbiyi hooyaba ay wadaagaan iyo kuwa hooyo keliya ay wadaagaane hooya maxay wax ku dhaxlaysaa waa sudus waa reere sudus lix meelood meel marka nisku wuxuu ka baxaa tirsiga u yar oo ka baxo waa labo suduskuna tirsiga u yar oo ka baxo waa lix lix iyo labana tadaakhul baa ka dhexeeya waa isgudagelayaan uktub fiya biagarihima tan badan baan qaadanaynaa lix baan haysannaa masalada waxaan weli aanaan gaarin waxaa kaloo jira intaan dhismaha la gaarin waxaa jooga walaalo lium ah kaba soo qaad laba walaalaheeda ama rag ha noqdeen ama dumar ama mid raga iyo mid dumar waa isku mide walaalo lium ah baa jooga mar hadday waaxid ka badan yihiin mid ka badan yihiin waa reere ulus moogta wixii xijaabi lahaayoo baabulxuj baan ku soo marnay xabadi kama joogto awoowa ma joogo aabba ma joogo wax meyd ku dhalay ma jiraan ma garatay waxa wiilow dhalay meydku ay sii dhaleen ma joogaan walaalahaas waa reere ulu uludku tirsiga u yar oo ka baxo isna waa saddex moogta saddexduna lixdii bay gudagelaysaa kulligeen lix baan wadanaa marka walaalo shaqiiqaa jooga halkan aabbiyo hooyaba la wadaaga war idinku bal casabaa tihiin wixii idin soo hara baa arkaysaa walaalo shaqiiqa ayaa jooga kaba soo qaad wiil shaqiiqa wiil baa jooga aabbiyo hooyaba gabadha la wadaagay gabar haddii la dhaho shaqiiqa arrintu waa isbedelaysaa gabadhayna ka daaya wiil shaqiiqaa jooga hadday doonaan wiil iyo gabar ha joogaan kole gabar keliya maaha masaladii lix baan ku dhisnay lix maxaa u kala bar ah waa saddex zawjkaa qaadanaya waa ninkii gabadha dhibatay qabay lix maxaa u ulusa saddex meelood meel waa labo ilaa waa saddex meeloodoo beer labaah walaalihii li'umka ahaa baa ulus wax ku dhaxla laba mar hadday gaareen iyo ka badan lix maxaa u sudus ah waaxid hal xabo hooyadii baaba awalba lahayd walaala tacaduday baa joogado tiradii ka batay oo sudus bayba wax ku dhexlaysa xabadii bay qaadatay lixdii sooma dhammaan ahlufaralna xoolihii waa dhammaystay qolo kasoo faral lahayd faralkeedii bay heshay baaqina lama hayo walaalo li'um ah baa ulus qaatay ma og tahay laakiin walaalihii shaqiiqa ahaa iyagu hooyo keliyabay ulus ku qaateene walaalihii hooyaduna dhashay aabbana u dheeriyaho aabba dhalay oo qofka dhintay aabbana la wadaagay hooyadan kuwaan hadda uluska ku qaateenna ay la dhashay oo isku hooyada ahaayeen haba ma hayaan marka dacwaa timid xilligii sayid cumar bay ahayd baa layidhi dacwaa timid dacwadaas waxay ahayd sanadkii hore intay arrintu u timid sayid cumar markuu dowladda maamulayay caadilkii weynaa buu wuxuu yidhi waxba uma hayo anigu dadkan hooyadii aabbuhu wada dhaleen oo shaqiiqa ah ashiqada waxba uma hayo buu yidhi xoolana ma harin buu yidhi waxaan hayn waxba male buu yidhi kuwii ashiqada ahaabaa marka la murmay oo macnaha la masaladii kala hadlay waxay dhaheen kuwan walaalaha iyaga ah ulu bay qaateen saddex meelood meel maxay ku qaateen hooyadood wahiya ummuna hannagaba waa hooyadaya hadday iyagu hooyadood ulu ku qaateen hooyada ay uluka ku qaateen hannagaba waana dhashay waa hooyadaya iyagu hadday hooyo wax ku heleen maxaan annagu hooyo wax ula anahay waxay dhaheen baa layidhi hab abaanaa aabbahaya kaba soo qaad annahu kaana ximaaran mulqan filyemmi dameer badda lagu tuuray kaba soo qaad daan waxba aanan ku helay ama dhagax badda lagu tuuray mayaan alasnaa min ummin waaxid mayaan isku hooyo ahayn kuwaan hooyada wax ku qaata markaasuu yidhi waree dhahay qaybsada uluka kulligiin shaqiiq haddaad tihiin ashiqo iyo haddaad li'um tihiin hooyadu waa idin wada dhasho waa rune qaat qaybsadana saa waxaa lagu yidhi soo taas sanadkii hore tiri kuwan shaqiiqaa waxba ma leh masaladu sanadka horena waa dhacday sanadkaanna waa dhacday wuxuu yidhi tilka maa calaa maa qadayna taas waa xukunkii hore aanu galnay wahaadaa calaa maa naqdi kana hadda waa midkaanu gelayno kan hadda waa kaan xukumayna buyidhi kaa horaan xukun laakiin hadda kanaan xukumayna waay arrinta horta saasay ku dhacda waxaa soo hadhay masaladan magacyo badan bay leedahay masaladu magacyo badan ayay masaladaani leedahay magacyadeeda waxaa ka mid ah waxaa la yidhahdaa alyamiya yamiya waa mulqan filyemi bidda badda loo nisbeeyey dhagax badda lagu tuura abba ka soo qaad somadhiin waa la yidhahdaa alxajariyana waa la yidhahdaa ilaa dhagax baa la sheegay alximaariyana waa la yidhahdaa ilaa dameer baa la sheegay alcumariyana waa la yidhahdaa sayd cumar baa ninkii horreeyey xukumay ah almushtarikana waa la yidhahdaa waay intaasoo magac baa way leedaha waay musharaka musharika mushtarika mushtaraka magacyadaas kaa doonti ka cabir masaladu waa masaladaas waxaa lagugu baraarujinayaa walaalaha shaqiiqa ah sidii la arki jiray casabadu markay xooluhu ka dhammaato meesha ka tegi jiray maanta inay arrintaasi ka timid oo lala wadaajinayo kuwa li'umka ah inay la qaadanayaan baa si gaara loogu xus oo qawaacidkaa soo taqaanay masaladan xoogaa dhinac bay ka taagan tahay oo ku khilaafta markaa waa inaa ogaatid walaalahaas haddaba masaladii usoo dhaadhac doodoodii baan halkaa ka qabannay ayb wuxuu yidhi wain tajid zawjan zawj haddaa heshid waa ninkii gabadha qabay iyo wa umman hooyo kuwaasoo warisaa wax dhaxlaya maanic uusan ku dhicin wa ikhwatan walaala haddaa heshid oo lilummi hooyo u ahaad hooyaa dhashay wey kuwaasoo xaazu ulusa ulukoobay maxaa laga cararayaa hal walaal hadduu yahay kuwa hooyadu dhashay aysan ulus laama qaatin sudus buu qaataa masaladu tan noqon mayso masaladu tan noqon mayso wa ikhwatan aydan walaalo kalena misnaa heshid oo liummin wa abin yaa aabbe iyo hooyaba ugu walaala meydka wastaqraquu kuwan ahlufaralkaana ay dhammaystaan istiqraaq ku sameeyaan istiqraaqalmaal bay dhahaan nimankan fardiyiintu xoolihii waa dhammaadeen waxa weeye wastaqraqulmaal xoolihiina ay dhammaystaan dadkan la soo sheegay bifardi nusuubi bay ku dhammaysteen nasiibyadii yaa qadaridooda faralkeedii bicnaa binusubilmafruudi lahum nasiibyadii loo qadaray qof kasta wixiisiibuu qaata xoolihiina waa dhammaadeen markaa walaalihii shaqiiq ahaana waxba ma qaadan fajcalhum waxaa ka yeeshaa kullahum walaalo oo dhan liummin hooyo un inay wada dhashay walaalo liumma ka soo wada qaad naga daa aabbahan shaqiiqnimada keenaya kulligood walaalo liumma ka soo qaad kuwii ashiqada ahaa iyo kuwii liumka ahaa kulligood ikhwo liumma ka soo qaad hooyo un baa lagu soo wada dhowaada markan qofka waaye la dhaxlayo hooyadu waa wada dadkan way wada dhashay fajcalhum kullahum liumin wajcal abaahumna waxaa ka soo qaadaa xajaran oo filyami dhagax badda lagu dhex tuuradoo kale waay waqsin markaa u qayba cala alikhwati walaalaha walaalihii kulligood ulusa tarakati tarakadii saddex meelood meeshii ay ku lahaayeen kulligood u wada qaybi lix baa lagu dhisay moogta ulusku labo ahaa moogta labada kulligood u qaybi kaba soo qaad laba li'um ah iyo mid shaqiiq ah saddex weeye moogta labadaan u qaybi labana saddex uma qaybsato xoolaha laba ah dadka loo qaybinayna waa saddex laba saddex uma qaybsanto yaa waa loo qaybinaya waa loo tasxiixinaya u qaybi ulukaas fa haadihi midaasi waa almas'alatu lmushtaraka waa masalada la yidhaahdo ku caanbaxday almas'alatu lmushtaraka ma garat mushtarika waa la yidhi waa mushtaraka musharaka musharika waa mas'ale la wadaagsaday weeye dee walaalihii baa wax wada wadaagsaday walaalihii kuwii shaqiiqaha xataa dhacay waa la yidhi hala wadaagsadeen kuwaan liumkaa see loogu qaybinaya markii masaladu ka jabto lagu yidhaahdo labo uma qaybsanto saddex ilaa wixii li'um baa laga wada dhigay hadda lidakariya kan shaqiiqayo waxaas ma imaanayaan meesha walaal li'um oo kaleo isna ka dhigan yahay waa wada qaybsanayaan si siman yaa bay uqaybsanayaan bay u qaybsanayaan marka ka soo qaad saddex qof bayba ahaayeen midkaan shaqiiqa iyo laba li'uma soo saddex madax maaha ilaa xataa gabadha madax kaamila weeye wiilka waa madaxladhimayo wiilku waa laba madax gabadhana waa madax haddee mar meeshu li'um ay tahay walaalaha kale masalada ay ku khilaafaan weeye kan halkan hadda uga soo dhaadhacay oo xoolaha doonayadoo yiraanba hooya waa ay dhashana waxaa weeye waa hal madax waa walaal umaa laga soo qaadaya saddex madax ka soo qaad saddexdoodu madax baa masalada asalkeeda lagu dhufanaya saddex baa lix ku dhufanaysa saddex meeloodoo beer lix sideed iyo toban waa saddex lixaada maogta siddeed iyo tobankaasaa markaa loo qaybinaya dhag qof kasta oo tii hore wax ku lahaa masaladan wixii lagu kor yeelaa loogu dhufan inta soo hadhayna iyaga waa u qaybsamaysaa lix baa soo haraysa iyana waa saddex labo labo labay u qaadanayaan khalaas masaladaa maxaa la yidhaahdaa almasalatu almushtaraka ogow haddii waxa weeyaan qiyaasku wuxuu aha walaalahan ashiqadaa inay dhacaan ilaa wacasabe laakiin qiyaaskaas baa maanta aan la qaadan owlaaduun baa laga soo wada qaada qaraabadii aabbannimada waa la iska daayey tii hooyanimada baa lagu tuugsadoo wax lagu dhaxlay hadda waaya waxaa la leeyahay haddii haddii ay dhacdo oo meesha hooyadu ku jidho zawj iyo ummo soo ma ahayn ummada booskeeda haddii ayeeya timaado masaladu waa isla sidii waxba isbedelmayaan ayeeya sudisbaya wax ku dhaxshaa wax isbedelaya maleh yaa laakiin awlaadul umku walaalaha hooyadu dhashay hadday xabad noqdo masaladu waa ka baxaysaa mushtaraka baa ka baxaysa la istiqraaq markaa dhic mayaan xoolihii dhammaan mayaan la ulu ma qaadanayaan markaa sudus buu qaadanaya ma ogta waay masaladaan sidaas inooku inoo ku dhammaystiranta sayid cumarna sidaas buu u maamulay marka meesha markasta waa in zawji la helo masaladan dadkeeda afar qolo waa in la helo zawj waa in la helo qof sudus wax ku dhaxlaya waa in la helo ama hooyo ha noqdo ama ayeeyo laba iyo ka badan weladul um ah ikhwa liumana waa in la helo waa qolada saddexaad casaba shaqiiqana waa in la helo casaba shaqiiqa waxaa loo leeyahay haddii ukhta shaqiiq ay noqoto casaba noqon maysa alfaral bay noqonaysaa masaladuna waa ka baxaysaa markaas sidii masalada halkaasa noga tag waxaa noogu xiga waxa la yidhaahdo baabu miiraahi اljaddi walikhwati tarjamada laga baqaa ciwaanka mar haddii awoowe iyo walaalo la sheego waa si saalan baa loo sheegayaa insha allahu tacaala weliba waa sii kala saalan tahayoo hadda saddexdan beedoo u horaysa afartan dhowrkan beedu u horaysa iyagu waa waa inta ugu sahlan baan ka qaadanaynaa waxaa baabkan looga hadlayaa awoowe iyo walaalo dhaxalkood baa laga hadlaya markay isku yimaadaan dee awoowo keliya hadduu yahay ama walaalo keliya waa la yaqaan iyagoo isku yimid baa laga hadlaya waxaan ka sheegaynaa marka awoowe iyo walaal wax dhaxlaya waxay wax ku dhaxlayaan wax kitaabka kaga soo arooray ma jiraan kitaabka qur-aanka sunnada wax kaga soo aroorayna ma jiraan ijtihaadkii saxaabada baa masaladoodu iyo xukunkoodu ku sugnaada a'immadii dambana kusii dabagaleen hadday dee kitaabka ku caddaan lahayd ama sunnada layskumaba qabteen yaa haddaba abubakr sidiiq sida uu qabo radiallahu canhu ibnu cabaas sida uu qabo radiallahu canhuma yaa saxaabada iyo taabiciin badan qaybo ka mida in sida ay qabaan culimo sii raacdo abu xaniife iyo musani iyo ibnu surayj oo shaaficiye raggan ah iyo rag kale sida ay qabaan raximahumullah waxay leeyihiin annagu hawsha waa fududaynaynaayo analjadda kalabi awowo waa aabba oo kale meel aabba jooga walaal wax ma ka dhaxlaa mada meel awoowo jooga walaal wax ka dhaxli mayo maxaanba isku dhibaynaaba awoowo iyo walaal hadday isku yimaadaan walaalaha waay badda raacsi iyo daadka halkaas iyagu qabaan awowgaa xijaabaya badhe xanafiyadu saasay qabaan imaamu sayid cali zayd binu haabit oo mada fannigan baabkiisi ah zaydulfardi cabdulaahi ibnu mascuudoo caalimkii weynaa ah isaguna waxay leeyihiin war waa wada dhaxlayaan tafsiil iyo waxaa la gelinayaa masaa'isha kala dhigdhigid khilaafna waa jira sidaas imaamu zayd uu qaatay saxaabigaa weynna waa madhabul a'immati alaaati xanafiyada maaha abu xaniife saddexda madhaboo kale sidaanay qabaan waxaa ku soo raaco xataa abaa xaniife madhabkiisa haysa labadii xerowa u waaweynaa madhabkiisa oo la dhihi jira moxamed iyo abu yuusuf iyo jumhuurtu yoona waa waafaqin laakiin khilaafkaani wuxuu jiray xilligii zamanulmujtahidiin hadda mayaa hadda wixii ka dambeeyey zamanka ilaa hadda aan hadlayno xukunkii yaa waa koomay waa la koobay wastaqara cinda alfardiyiin culimmada faraa'ilka ka shaqeeya agtooda waa arrintu way sugnaatay ziyaado iyo nuqsaan wax lagu dari dambeoo kale ma jira masale kasta meel baa lagu xariiqoo lagu xira hadda waagi hore saasay ahayd laakiin intaa inagoo ogaanay bu wuxuu yidhi wanabtadi lanaa bima aradnaa fi ljaddi walikhwaati id wacadnaa wuxuu yidhi wanabtadii wanabtadi'u bay ahaan lahayd shicirka dartii baa wanabtadi'u leena wanabtadi'u waxaan bilaabaynaa alaana iminka bimaa aradnaa waxaanu doonnay yaa oo filjaddi iyo walikhwati awowga iyo walaalaha dhexdooda ahaaday id wacadnaa maadaamaan soo ballan qaadna hadda ka hor meel horaan waa la socdaa waxaan soo iriye wuu ku leeyahay horaan u soo ballanqaaday inaan si bayaana awow iyo walaalo kaaga shaafin doono id wacadnaa id cileh ideh wacadnaa mar haddaan soo yaboohnay oo soo ballanqaadnay waay mar haddaan ka faaruqnay miiraadkii asbaabulirigii mawaanicul-irigii ahlu faral iyo tacsiibkii yaa cidda waxdhaxasha iyo cidda la xijaabayo iminka waxaan gudagelaynaa wixaan horay u soo yaboohnay ballantii baan fulinaynaa waalwacdu laa yenbaqii an yukhlaf buu yidhi sharxu xaashyada waxa weeye ballanqaad haddaa wax ballan qaadana in laga baxaayo ma habboona daw ma aha ballan lagama baxo filjaddi walikhwa waaye ikhwada ayaa mood ikhwadu waa kuwa ashiqaaha ama waa kuwa li'aba kuwa li'umkaa ma soo galaan meel awoowa joog waaba xijaabaya kuwa li'uma meesha kuma jiraan waa maxjuubuun waa kuwa la xijaabay haddaba waa beydka hadda oo saa nugu leeyahay waa waaxid sufur waaxid soo maa boqol iyo kow soo maa kii ka horeeya baa boqol xihan ahaa kan waa boqol iyo kow kanna waa boqol iyo labo fa alqi buu yidhi tuur naxwa maa shay xaggii aquulo aan ku hadlayo assamca maqalka u tuur maqalka u raarici wax aan sheegi doono haddaanba kuu sheegayaa baraarug shayga haddii lagu macnaa digniin lagu siiyo iyo baraarujin dee si fiican baad yaa dhegta ugu dhigaysaayoo cajziga iyo hurdada iyo kaaga ba'aysaayoo waxa lagu leeya war iska jir masalaa soo socotee haa isagaaba hadda noo sii digaya wuxuu leeyahay fa alqi u dheg raarici u tur naxwa maa shay xaggiis aquulo aan macnaa aquulu aan dhahayo assamca maqalka yaa u tuuroo aad u dhegayso waay ayuha daalib ninka cilmiga baranayo waay asamca wey asamcaada alifta waa alifulidlaaq axkaam baan sheegayaa waxaa la yidhi dhegaysigan wuxuu u amrayaa iyo udhegraarcintan arrinku waa amrun muhimun sacbulmanam maraam waa arrin muhiim ah yaa dalbitaankeeduna arag tahay culus tahay arrin weyn weeye arrintu salafu saalix inay arrin weyn oo khatara tahay waxaa lagu garanayaa yidhi salafu saalix waa xaashiyada radiallaahu canhu waxay iska ilaalin jireen inay ka hadlaan arrintan awow iyo walaalo meelay soo galeen sayid cali baa waxaa laga sheegay qofkii danaynaya uu yidhi ku farxaya ay farax gelinayso inuu naarta jahannamo dhexdeeda yaa jiiro oo lagu tuuro awow iyo walaalo waxa u qaybi ha kala xukumo ninkii dhammaayoo reerku ka soo farxamo awowa ah iyo kanoo kuwaanoo iyana walaalo ah dee kuwaas qadiyadooda ha galo ha u kala dhaxlo waay dhagaxyada la kululeeyo jahannamo qofka doonaya inuu halkaa jiiroo galo dadkaa wax u xukumo cabdullaahi ibnu mascuudna wuxuu yidhi saluunaa can cudaliku masaa'isheenna yaa ishkaalka gashay ee khatarka ah ee dardaran ee culculus ee adag na weyddiiye oo meel laga bilaabo xataa ay adag tahay oo dhibta badan qof aad u faham badan mooyaane masaaishaasoo dhanna weydiiye watarkuunaa keliya waxaa naga daysaanoo nagala tagtaan min aljadi awow naga daaye awow ha noo keenina laa xayaahu llaahu walaa bayaahu yaa waxa weeyaan ilaahay ma nooleeyo oo wuxa macnaha waa carabta iska isticmaala ee hadda awow gaar loo habaaraya maaha laa xayaahu llaahu walaa bayaahu waay ilaahay ma baaqi yeeloo walaa bayaahu kamana farxiye waka qofka markaa dhahda xayaaka allaah ama bayaaka allaah dee allaha ku nooleeyo allaha kaa farxiye wey laad markii lagu darana farax iyo nolol midnaha heli wey ya marka isaguna halkaasuu ka rido wuxuu yidhi ninkaa naga daayey cumar binu khadaab radi allahu canhu sayd cumar lamaa ducanahu abulu'lu'ah gaalkii inkaarta qabay abulu'lu'ah almajuus sayid cumar oo dadka tujinaya masaajidkii nebiga calayh salatu salaam baa ninkan abulu'lu'aado bahal amley toorey labada dhinacba toorey kaa dhexdana malaha la qabanayo isagoo wata buu inta ugu soo galay buu la dhacay deedna calooshii baa dilaacday sayidka wa xadarathu lwafaatu dhimashadii baa ku soo xaadirtay salaaddiina waa tujinaya suuratu naxli miyuu akhrinayay sa yuusuf qaala wuxuu yidhi markaas hadlayey saddex masalo iga qabto tabcaan baan ahay oo waxaad ogaataan iga xafidaan anigu haddaba saddexdaa masalo inaanan waxba ka dhihin kow awow waxba ka dhihi maayo kalaalana waxba ka dhihi maayo walaa uwalli calaykum axaddan qofnana madax idinka dhigi maayo la dhihi maayo qofaan inta idiin magacaabo hebel sayd cumar baa nooga tegey waxaasoo dhiba iyo waxaasoo qofku wuxuu sameeya hadhow aniga la iisoo raacan hebel baa noo magacaabo noo keenay saddexdaas midna anugu waxba ka dhihi maayo waay maxaa anigoo anoo nool iyo anoo meydaba maxaa aniga mas-uuliyaddii dowladda i saaray markaan noolaabaan soo hayay maanta dhimashaan ka dhigna wata caloosho halkaa i taal anoo dhintayna maanta ka talin maayo dowladda dhimasho kaa sii dhimanaya idinka idiin taalla wuu jeclaa saasuu uga tegay marka laakiin waxaa la yidhi markii dambe masaa-ishan oo dhan dee waa waa bayaankoodii midba meel baa lagu bayaanayey hadda waa bayaansan yihiin laakiin marka hore xaaladooda halkaasi maris Ha- marka wuxuu u leeyahay facalqi naxwa maa aquulu assamca maqalka u dhag raarici wajmac jamci xawaashiyaalkelimaat kelimaadka dhinacyadeeda kelimaadka hareerahooda waxaa jamcisaa xawaashiyaal kelimaati jamci kelimaadka hadalka dhinacyadiisa iyo geesihiisa xafid jamcan jamcin xafid hadalka yaan qaar ku dhaafi haa hadalka yaan qaar ku dhaafin kelimaadka ereyayaysan ku dhaafi wajmac jamci xawaashi alkelimaat kelimaadka hadalka la dhahayo hareerihiisa jamci jamcan jamcin jamci haa kelimana yaysan ku dhaafin mar haddii awoowiya walaala laga hadlayo dihniga adoo dhan soo xaadir yaa maskaxdaadoo dhan xagga u soo jeedi hadalka bilowgiisa iyo aakhirkiisa iyo dhexdiisa la soco yaa kiisa ijmaalkaa iyo kiisa la tafsiiliyey la soco ihtimaam weyn arrinta sii waxaad ku liibaanaysaa markaas wixii lagu sheego ugu yaraan barke- barkeed ama qaarkeed taasna halkaasu nooga dhigay liannaha min almuhimaat haddaba awoowe waa xaalada badan yahay xaaladda u sahlan aan wax ka qaadan wuxuu yidhi waclam ogow bianna aljadda awow duu axwaalin xaalado midu saaxiiba wey umbika waan kaaga warrami canhunna xaal- axwaashaas cala tawaali si isdabajooga weli xugun maynaan gaarin weli waxaan ar- arar iyo waxaan sii un dhex maraynaa yaa hadallo un waa ka soo horeeya wixii loo socday axwaal buu leeyahay xaalado axwaal buu u saaxiib yahay awow axwaal kala gedisan oo iskhilaafsan waka ee waana kaaga warramin oo kugu sii dayn maayo anaa kuu sheegi xaaladda koowaad yuqaasimu wuxuu la qaybsadaa awowuhu alikhwata walaalaha fiihinna axwaashaa dhexdooda xoolahau la qaybsanayaa nin walaalo oo kale u ka dhigan yihi awow waa jooga walaalana waa joogaan inuu walaal yahay oo kale walaal wuxuu baxuu baxaa wixii walaal qaatoo kale u qaadanaya idaa lam yacud ilqasmu qaybtu markaysan ku soo celinayn qaybtaa uu la qaybsaday walaalaha calayhi awowga dushiisa bil adaa dhibaato qaybta haddaysan dhibu keenayn haddaan qaybtu awoowe dhibu keenayn oo xoolo yar ku soo aadayn waa la qaybsanaya xaaladi wataas awoowe walaalahu mar wax la qaybsadaa qaybtu haddaysan dhibaato ugu jirin warku waa intaa haddaan qaybtu dhib ku soo celinayn dhib uga soo noqonayn awowa mar wakaa kow awowa mar wakaa waa la qaybsanaya xoolahaw la qaybsanaya waa masaa'il gaar ah waa la sheegayaa kuwa uu la qaybsado fataaratan mar ya'khudu wuxuu qaadanayaa awow uluan kaamilan ulu dhammaystiran xoolaha saddex meelood loo qaybshay meel dhammaystiran buu qaadanayaa mar waa goorma in kaana hadduu yahay awoowe bilqismati qismada iyo qaybsiga naasilan mid ka degaya canhu ulukii hadduu la qaybsado xoolaha inta ku soo aaday saddex meelood meel hadday ka yaraanayso awoowe wuxuu leeyahay ii ma jidho anigu maanta idinla qaybsan mayo saddex meelood meel baan leeyahay taaratan yaahudu wuxuu qaadanayaa uluan kaamilan ulu dhammaystiran saddex u qaybi meel buuxda buu leeyahy markuu meesha buuxda qaadanayo waa nin xisaabta garanayo xoolaha buu fiirinaya dadka la dhexlayana waa fiirinaya waa nin weyn oo waayo araga moogta waxa u roon sideeda awoow waxa loogu wereeray waxa u roon buu fiirinaya markuu fiirsho wixii isagu uu yidhaahdo waa loo raacaya waa la yaqaanaa wuxuu dhahayana hadba waa tan u roon mar wuxuu leeyahy anugu idinkaan idinla mid ahay rag siman baan nahay inoo qaybsho xoolaha Qay- qismadan ku jiraa maanta marna wuxuu ogaanayaa hadduu qismada wax ku qaato waxaase saddex meelood meel xoolihii inay ka yar yihiin war anigu waxba idinla qaybsan mayeen niman awoowo oo ahay baa ti- een, tihiine yaa wo- waxaad samaynaysaan anigaa saddex meelood meel baan xoolaha leeyahay halkaa xoolahayga iiga dhiga idinkuna idinkaa qaybsanaya idinkaa simane maxaa ina simay wax idinla qaybsanaya markaa dhahaya awoow waan ahay waay marka fiiri mar ulus kaamiloo qaadanaya waa goorma in kaana hadduu yahay awowe bilqismati qismada iyo qaybsiga naazilan mid ka laalaadayo ka degaya canhu ulukii ulukii haddii uu hoos uga degayo oo ulu wax ka yar ku soo aadayaan markuu la qaybsado yaa mad qaadanayo leeyahay anugu qaybsiye ulu baan leeyahay marka horeba intaan la qaybin horta ulu xagga u saara saddex meelood meel oo markaasna waa goorma in lam yakun hadduusan ahayn hunaaka halkaas walaalaha iyo awogu wax ku dhaxlayaan duu sihaamin qof sahmi u saaxiiba ahlu faral waa inuusan joogin in lam yakun hadduusan ahayn hunaaka halkaas iyo masaladaas duu sihaamin qof ahlu faral ah qof sahmi wax ku dhaxla waa inuusan joogin yaa jooga awoowe iyo walaale keliya baa jooga faqnac ku qanac buu yidhi shiikhu biiidaaxiya aniga caddaynteeda waxaad kaga qanacdaa can istifhaamin su'aal keenid inaa hadda istifhaam iyo war waxaas maxaa looga jeedaa aa ii isticmaashid yaa waxaad kaga qanacdaa su'aal waxaa keeni lahayd anaaba sheegin su'aalaa shiikha weydiin lahayd hadday jidho intaadan weydiin baan garan anaa ka jawaabi marka kaba qanacba inaad istifhaam keentid aniga wax weydiisid iidaaxaygaana kaga qancaysa waxbaan caddaynayaa faqnac qanac biiidaaxiya aniga caddayntayda waxaa kaga qanacdaa can istifhaamin suaal dalab inaad suaal keentid horta halkaas darsigu ku joogaya wax yaraa marka waxaan raacinaynaa awowuhu marba wuxuu la qaybsanayaa walaalaha saasaa u khayroon markaas waa an masal kliya walaalahu wax la qaybsanaya waa an masal keliya si aa u garatid waa markastoo awowga laba jibaarka ay ka yaryihiin awogu soo nin ma dadka la jooga laba nin waa inay ka yaryihiin isaga laba jibaarkiisoo laba nin maaha dadka la jooga oo walaalaha ah ahlu faral ma joogo moogta awow iyo walaalo keliya weeye mar kastoo laba nin wax u dhigmaa ay ka yaryihiin walaalaha la jooga awowgu wuxuu leey anu waa idinla qaybsanaya qaybtan ku jira tusaale awow iyo hal walaala soo laba jibaarkiis kama yara waa hal jibaar waa hal nin baa la jooga dee inoo kala barboo leeyaha nin iyo nin anu qaybtan ku jira qibs hadduu dhaho markan saddex meelood meel baan qaadanaya walaalkaa laba u haraysaa soo maaha ma uu rabo in xoola laga badsado si sahlan baan u sheegaynaa shan masalo oo awowga laba jibaarkii walaaluhu ka yaryihiin awogu qaybtuu ku jira muqaasama khayrun lahu muqaasamadaa u khayr badan awow iyo hal walaal koow awow iyo hal ukhto waa gabar walaala waa awowya gabar walaala laba jibaar iska daaya hal nin beeba ka yadhahayba yaa inoo qaybi buu leeyahay anigu nin baan ahay laba madax baan ahay adna hal madax yaa waa hal gabaraa la joogta mogta haa awow iyo akh waa sheegna soo maaha awow iyo akh waa sheegna awow iyo hal ukhtana waa sheegna awow iyo laba ukhto laba ukhto nin bay u dhigmaan soo maha laba gabdhoodoo walaalaa weeye awal hal nin buu ahaaye awow iyo laba gabdhoodoo walaala ah dee labadaa gabdhood isku nin bay ka dhigan yihiin isna waa nin inoo inoo kala bar inoo ka dhiga wey labadiinnaa bar qaybsanaya anna bar dhan baan qaadanayaa wey waa saddex masale moogta koow awow iyo akh iyo ukhto akh iyo ukhta waa nin iyo nin barkii bay ka dhigan yihiin soo ma akh waa nin ukhtadna waa dee waa bar laba nin waa ka yaryihiin marka laba jibaarkii waa ka yaryihiin qaybta uu ku jira ma garat qaybtaa u khayroon gabadhoo hal madaxa awogoo laba madaxa akhaanoo laba madaxa shan madax baa loo qaybinaya xoolihi awow labo akhuna labo gabadhuna madax qori waaya imise masalaan maraynaa waaya awow iyo akh iyo ukhtaan hadda maraynaa soo maha awow iyo saddex ukhto gabdhihii baa xagga laga besi booska hadda laba nin laba gabdhood baa udhigma moogta laba saddex gabdhoodoo walaala ah laba gabdhood nin bay u dhigmaan iyo gabar soo hadhay iyo awowe waa sida haddeeroo kaleo madaxyadooda shantaa mas'alo shantuba awoowo laba jibaarka waa ka yaryihiin sooma markastoo awoowo laba jibaarkiisa ay ka yaryihiin walaaluhu ahlu faralna uusan meesha joogin muqaasamadaa u khayr badan so masale iska cad maa masaa'il iska cad waa idinla qaybsanaya abuleey waa meesha aynu beydka hadda aan soo marnay oo yuqaasimul ikhwataboo la qaybsan fiihinna walaa axwaashaa dhexdooda idaa lam yucdi lqasmu calayhi biladaa qaybta haddaysan dhibaata uga imaanayn hadda dhibaata uga imaan mayso mar kasta isagaaba waxaa weeye ama ka badan ama wax wuxuu haystaa wax fiican buu haystaa shantaa masalo waa awoowaya hal walaala oo nina waa awoowaya hal gabaroo walaala waa awoowe iyo laba gabdhoodoo walaala ah waa awoowaya saddex gabdhoodoo walaala ah waa awoowaya hal wiiloo walaala iyo gabar walaala yaa shantaa masalo laba jibaarkiis bay ka yaryihiin halkaa ku xidha waaye marna waxaa lagu yidhi wuxuu qaadanayaa laba jibaarkii hadday yihiin oo ragga la joogaa ama gabdhaha iyo ragga la joogaa laba nin u dhigmaanna waxaa u siman inuu la qaybsado iyo ulusulmaal xoolahoo dhan saddex meelood meel inuu qaato iyo inuu la qaybsado waa iskugu mid laba jibaarka ha ka badin awoowe iyo laba nin laba walaal macnaha laba ah yaa waa saddex masalaa tan ka timaada keliya laba jibaarkiis ha ka badin hana ka yarayn laba nin wax la eg markasta sheeg awoowe iyo laba nin oo walaala ah awoowe iyo afar gabdhoodoo walaala soo laba nin afarta gabdhood uma dhigmaan awoowe iyo afar gabdhoodoo walaala ah awoowe iyo akh iyo ukhtayn labadan gabdhood nin bay ka dhigan yihiin akhna waa jooga awow mar kasta waa inay laba jibaar aysan ka badan kana yaraan saddexdaa mas'alo taa dhistidba hadduu xoolaha saddex meelood meel qaato iyo hadduu la qaybsado waa iskugu mid uma kala khayrroona uma kala khayrroona waa u siman yihiin muqaasamo iyo ulusu jamiicilmaal baa u siman hadduu dhaho saddex meelood meel halkaa ii taaga iyo hadduu dhaho waa idinla qaybsanaya waa iskugu mid isku in baa ku soo aadaysa wey taasna wata waaye maxaa soo haray hadday ka bataan laba jibaarki awoowe iyo toban walaalah iyo labaatan walaalah iyo shan walaalah iyo afar walaalah iyo saddex ninoo walaala ah laba jibaar laba nin wax ka badan bay noqdeen liyada masaa'isheeda lama koobi karo mogta kumanaan bay iska noqon kardha ilaa walaaluhu hadday doonaan ninbaa konton dhalaye walaalaay yaa hadday saa noqoto yaa bes taa markay dhacdo keliyaa ku hadhay waayo markaas wuxuu qaadanayaa ulu ulu fataaratan ya'hudu uluan kaamilan markuu arko wax tiradii ka batay inay la joogaan oo ciiryaamaay ummad ilaahay walaalo tirada ka batay wuxuu leeyahay war anigu ulud kaamilaan leeyahay yaa wax aan idinla qaybsanaya ma jiraan waxaan idinla qaybsanayo mar hadday laba jibaarka ka bataan wax aan idinla qaybsanayo ma jiraan yaa ilaaliya nidaamka iyo mas-uuliyadda awoowe iyo walaalaan kala nahay booskiina ha soo dhaafinina yaa meel isku xeera wax layna ku siin mayo waxaan leeyahay ulud kaamilaba leeyahay waa middaa leeyahay fataaratan yaahudu uluan kaamilan waase in kaana hadduu yahay bilqismati qismada naazilan mid ka degaya canhu ulukii haddaa fahmaysaan ulukii haddii hadduu la qaybsado uu ka yaraanayo ilaa hadduu toban nin wax la qaybsado ulu ka yar baa ku soo aadaye ulukiibuu ku yotoayaa wuxuu leeyahy ulu baan anigu leeyahay taasna soo bayaan maaha marka hawlihiisa kale haynoo dambeeyeen intii saalaneed baan hadda ka qaadana caawo wallahu subxana wa tacala aclam